waxaan saxaafadda la wadaagayaa bulshadana u soo gudbinayaa maanta oo ay taariikhdu ahayd afar iyo tobankii ogos waxaa baarlamaanku ka go'aan qaatay oo ay soo gudbiyeen dood dheer iyo falanqayn dheer ka bacdi waxay u yeedhteen guddigii doorashooyinka guddigii doorashooyinka puntland waxay soo jeediyeen warbixin kooban oo fiican waxay soo qabteen wixii dhinnaa iyo waxa ay damacsanaayeen waxay caddeeyeen bisha sagaalaad inay ugu talagaleen inay qabtaan doorashooyinkii golayaasha deegaanka sidaa darteed haddii aannu isku hadhnay baarlamaanku wuxuu galay dood labaad dooddaa labaad waxay ku soo gebagabowday lifaaqii saddexaad ee dastuurka ee baarlamaankan baarlamaan ka horreeyey ay soo jeediyeen oo ay go'aamiyeen in isagii dib loo cusboonaysiiyo kaasuu ahaa siddeed qodob qodobka lixaad oo ahaa in la hakad la geliyo barnaamijka dimuqraadiyeyntka ee hakadku u galay waxay dib u bilaabayaan xukuumadda cusub ee loo doortay hoggaanka puntland sidaasay yidhaahdeen qodobkaasaannu ka bedelnay qodobkaa waxaannu ku bedelnay inay shaqadoodana sii wataan maandaydkoodana u socdo baarlamaankuna baarlamaan baa beddelaya waxaa jira arrimo badan oo laysku khaldo sideedaba madaxweyne madaxweynea beddela xukuumadna xukuumad baa beddelaysa baarlamaanna baarlamaan baa beddelaya baarlamaankan fadhiya ilaa uu ka soo baxo baarlamaanka kale oo la filayo inuu soo bixi doono soddonka disembar iyo ilaa labaatanka disembar inta udhexaysa intaa waxaa sii shaqaynaya baarlamaanka hadda jooga lifaaquna wuxuu noqonayaa kii saddexaad oo la cusboonaysiiyey oo siddeed qodob ahaa oo laga saaray qodobka lixaad laga bedelay qodobka lixaad waxaa lagu bedelay in guddiga doorashooyinka hadda jira mandatekuusu sii socdo shaqadana sii wataan inta u dhimanna ay la saanqaadaan dowladda halkaas oo aanu doonayno inayn gelin hakadkii geli jiray oo ay dhici jirtay laba sano inta laga fikerayo inta laga baranayo ayaa waxaanu go'aaminay baarlamaan go'aamiyey kuwan hadda la bartay ee soo shaqeeyey shaqadoodana wax cudurdaa shaqa xumaa aan ka muuqan dadaal badan muujiyey inay iyagu la jaan qaadaan marka konklushonkeedu waxaa weeye doorashadii ayay dhacaysaa soddonka disembar waxaa soo baxaya baarlamaankii cusbaa afarta janwarina waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka siddeedda janawari na waxaa la dooranaya madaxweynihii puntland sidaasna waxaad ku garanaysaan inaannu ku noqonnay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin axsaabta dadaal dartiina waxaan u samaynay in kanu noo jiro si aan u buuxinno gaabkii dhici jiray macnaheedu waxaa weeye baarlamaanka hadda joog baarlamaanka iman doona wuxuu ku imanaya kan hadda jooga siduu ku yimi habeeleed waa salaamtee